Bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka Soomaali Galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida Itoobiya ayaa si adag uga soo horjeestay tallaabadii lagu xiray aqoonyahan Soomaali ah kaasoo ka soo horjeestay maamulka xabashida uu ka dhisay dhulkaasi. Mid ka mid ah aqoonyahanada gobolka City ee dhulka Soomaali Galbeed ayaa sheegay in maamulka magaalada Diiradhabe ee Itoobiya uu hoostago ay ka dambeeyaan xiritaanka aadan Alaale lana doonayo in la iska horkeeno dadka Soomaaliyeed iyo qowmiyadda Oromada.
haddii etoobiya ay dowlad iyo nidaam iyo dad wax garan haya ay ka jiraan oo maamulka hoggaan ku hayaan sinaba ma ayna dhacdeen in ay aadan allaale ay xidhaan sababta waxaa weeyaan meesha keliya ee deegaanka ee etoobiya maanta ay wax ka dhoofsato ama ay ka soo dejiisato waa deegaanka soomaalida dhammaan wadooyinka ka baxa ee ama soo gala etoobiya ee wax ka dhoofisa ama ka- ama ay keensatana waxay maraan deegaanka soomaalida gaar ahaan ee gobolka city haddii hal maalin la joojiyo isu socodka gaadiidka iyo badeecadaha etoobiya soo gelaya ama ka baxaya intaas ayaa ugu filan khasaaro inay etoobiya salka dhulka ku dhafato laakiin nasiib darro kuwa adhisawa jooga iyo kuwa jigjiga jooga iyo kuwan koreydan yaryar ee diri dhaba la keensaday waxoo dhanba waa isku wada caqli ujeedkooda waxaa weeyaan inay isku dhac u sameeyaan shacabka soomaalida iyo shacabka oromada ama soomaalida iyo dadka kale dhex degan Aadan Alaale ayaa ah nin u dhaqdhaqaaqa qadiyadda dadka Soomaaliyeed ee ay gumaysato Itoobiya, waxaana uu si gaar ah waayadii u dambeysay uu sheegayay in Diiradhabe iyo Mooyaale ay yihiin dhul Soomaaliyeed, waana hadalka loo badinayo inuu soo dedejiyey in xabsiga la dhigo.
arrintan mooyaale iyo diridhabe ku saabsan ee baraha bulshada qabsatay ee ninba dhinac uu ula socdo magaalada diridhabe iyo mooyaaleba waa dhul soomaaliyeed waa magaalo soomaaliyeed Warar soo baxaya ayaa sheegaya in xabsiga laga sii daayay Aadan Alaale walow aan si rasmi ah loo xaqiijin karin. Isku soo wada duub oo guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka Soomaali Galbeed ay gumaysato dowladda Itoobiya ayaa waxaa marar badan sidan oo kale afduub, xarig iyo dilal qorshaysan loogu geystay halkaasi. Si gaar ahna aqoonyahanada iyo haldoorka bulshada ee dareensan damaca guracan ee Itoobiya.